yeremyax cutubka labaatan iyo lixaad bilowgii boqornimadii xoyaqiin ina yosayax oo boqor ka ahaa dalka yahuuda ee ereyganu xagga rabbiga ka yimid isagoo leh rabbigu wuxuu leeyahay waxaad istaagtaa guriga rabbiga barxaddiisa oo dadka magaalooyinka dalka yahuudda ah oo u yimid inay rabbiga gurigiisa ku caabudaan oo dhan la hadal oo ereyada aan kugu amro inaad kula hadashid erayna ha ka reebin mindhaa waxaa suurtowday inay ku maqlaan oo mid kastaba ka soo noqdo jidkiisa sharka ah inaan anigu ka soo noqdo musiibadii aan u qasdiyey inaan iyaga ku sameeyo sharka fallimahooda aawadiis oo waxaad iyaga ku tidhahdaa rabbigu wuxuu leeyahay haddaad imaqli waydaan si aad ugu socotaan sharcigayga aan idin hordhigay oo aad u maqashaan ereyada nebiyada addoommadayda ah oo aan idiin soo diro anigoo goor wanaagsan idiin soo diraya laakiin innaba ma aydan dhegaysan markaas guriga waxaan ka dhigi doonaa sida shiloh oo kale oo magaaladana qurumaha dunida oo dhan ayaan habaar ugu dhigi doonaa oo wadaaddadii iyo nebiyadii iyo dadkii oo dhammuba waxay maqleen yeremyax oo ereyadan guriga rabbiga kaga dhex hadlaya oo markii yeremyax uu wada dhammeeyey hadalkii uu rabbigu ku amray inuu dadka oo dhan kula hadlo ayaa wadaddadii iyo nebiyadii iyo dadkii oo dhammu isagii qabteen oo waxay ku yidhaahdeen hubaal waa inaad dhimataa bal maxaad magaca rabbiga wax ugu sii sheegtay adigoo leh guriganu wuxuu noqon doonaa sidii shilooh oo kale oo magaaladanuna waxay noqon doontaa cidla oo aan ciduna degnayn oo dadkii oo dhammuna yeremyah ayay guriga rabbiga ugu soo wada urureen oo amiiradii dalka yahuuddahna markay waxyaalahaas maqleen ayay gurigii boqorka ka soo baxeen oo waxay yimaadeen guriga rabbiga wayna fadhiisteen meesha laga soo galay ridda cusub ee guriga rabbiga markaasaa wadaadadii iyo nebiyadii la hadleen amiiradii iyo dadkii oo dhan oo waxay yidhaahdeen ninkanu dhimashuu istaahilaa waayo magaaladan ayuu wax ka sii sheegay sidii idinkuba aad dhagihiina ku maqasheen markaas yeremyah wuxuu la hadlay amiiradii oo dhan iyo dadkii oo dhan oo wuxuu ku yidhi rabbiga ayaa i soo diray inaan gurigan iyo magaaladanba ka sii sheego ereyadii aad maqasheen oo dhan haddaba jidadkiinna iyo fallimihiinnaba hagaajiya oo codka rabbiga ilaahiinna addeeca oo rabbiguna wuu ka soo noqon doonaa masiibadii uu idinkaga hadlay bal eega anigu gacmihiinnan ku jira haddaba iigu sameeya sida idinla wanaagsan oo idinla quman laakiinse bal si xaqiiq ah u ogaada haddaad i dishaan waxaad nafsaddiinna iyo magaaladan iyo dadka degenba u soo jiidaysaan dhiig aan xaq qabin waayo sida runta ah rabbiga ayaa ii soo diray xaggiinna inaan dhagihiinna oo dhan ereyadan maqashiiyo markaasaa amiiradii iyo dadkii oo dhammu waxay wadaadadii iyo nebiyadii ku yidhaahdeen ninkanu dhimasho ma istaahilo waayo wuxuu nagula hadlay magacii rabbiga ilaaheenna ah markaas waxaa istaagay qaar ka mid ah waayeelladii dalka oo waxay la hadleen shirkii dadka oo dhan iyagoo leh miilkah kii reer morasheed ayaa wax sii sheege wakhtigii xisqiya uu boqor ka ahaa dalka yahuudda oo dadka yahuudda oo dhan ayuu la hadli oo wuxuu yidhi rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay siyoon waxaa loo jeexi doonaa sida beer oo kale oo yeruusalaamna waxay noqon doontaa taallooyin burbur ah oo buurtu gurigiinna waxay noqon doontaa sidii meelaha sarsare ee keynta ku yaal oo kale haddaba xisqiyah oo ahaa boqorkii dalka yahuudda iyo dadka yahuudda oo dhammu miyay isagii dileen oo miyuusan isaga rabbiga ka cabsan oo uusan rabbiga baryin oo rabbiguna miyuusan ka soo noqon masiibadii uu iyaga kaga hadlay annagu masiibo weyn ayaynu nafteenna u soo jiidi lahayn haddaan isaga dilno oo weliba waxaa kaloo jiray nin magaca rabbiga wax ku sii sheegay waana uuriya ina shemacya oo ahaa reer qiryad yacaarim oo isna wuxuu magaaladan iyo dalkanba ka sii sheegay wax ereyada yeremyah oo dhan waafaqsan oo markii boqor yehoyaqiim iyo raggiisii xooga badnaa oo dhan iyo amiiradii oo dhammu ay ereyadiisa maqleen ayaa boqorkii damcay inuu isaga dilo laakiinse uruyah markuu xaalkaas maqlay ayuu baqay oo intuu cararay ayuu dalkii masar tegey markaasaa boqor yehoyaqiim rag u diray dalkii masar waxayna ahaayeen elnataan cina cagboor iyo rag kale oo isaga dalkii masar u raacay oo iyana dalkii masar ayay uruyah ka soo bixiyeen oo waxay u keeneen boqor yehoyaqiim oo isna seef buu isagii ku dilay oo maydkiisina wuxuu ku dhex tuuray qabuuraha dadka habase ahaatee axiqaam ina shafaan gacantiisu way la jirtay yeremyah inayaan isaga ku ridin dadka gacantiisa si ay u dilaan